halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a o aad si toosa uga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo weliba efemyada geeska afrika iyo weliba caalamkao dhan oo dagala socotaan boggayaga v o a somali com duhur wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniin taariikhduna ay tahay kowda bisha nofembar ee sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan haatan saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiiyo barhkii duurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdiiyo barhkii subaxnimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah shaqooyinka haweenku ay qabtaan iyo weliba dhibaatooyinka ay la kulmaan
gabdhaha way ku adag tahay xoog wiilasha waa u fiican tahay laakiin gabdhaha aad baa ugu adag tahay in maqaaxi ka shaqeeyaan mana qurux badno gabdho kale guriba ku qurux badan
waxaa kaloo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo magaalada muqdisho ka hirgeliyey goob lagu qurxiyo gawaadhida laguna daro agabyo aan gawaadhidu aanay ku iman heesihii iyo weliba sidoo kale dhegaystayaal ayaad maqli doontaan qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida in ka badan boqol xubnood oo ka mid ah hogaamiyaasha dunida ayaa isniinta maanta kulmaya xilli uu bilow yahay hawsha shirka labada toddobaad ee qaramada midoobay ee isbeddelka cimiladu iyadoo meelaha diiradda in la saaro la filayana ay ka mid yihiin iyaboo lagu yabeehayo boogsiga amaba aan idhaahda beegsiga qaaca iyo weliba in la maalgeliyo lagana caawiyo dalalka soo koraya inay u babac dhigaan saamaynta ka dhalatay isbeddelka cimilada ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson oo martigelinaya shirka glasgow ee scotland ayaa la filayaa inuu xoojiyo sida dhaqsa ah ee loo howlgelinayo taasoo la sheegay in aadamuhu uu muddo sugayey sida laga soo xigtay khubaro ka tirsan xafiiskiisa ayaa ra-iisul wasaare johnson uu sheegay in haddii aana si dhaba loo qaadin isbeddelka cimilada looga qaadan maanta ay ku habsaami doonto amaba wakhti dambe ay ku noqon doonto carruurta soo socota in ay sameeyaan britoole amaba wakhtiga soo dhow john kerry ergeyga maraykanka ee isbeddelka cimilada ayaa isna warfidyaenada u sheegay ka hore kulankan isniinta maanta in yoolka shirka ay ka mid yihiin in kor loo qaado hiigsiga dunida oo aada muhiim u ah in dalalka ay ka go'naato waxa ugu yeedhay tobankii sanne ficilka ahaa si loo xadido cimilada dunida ee si kululaanaysa lana gaadhsiiyo hal dhibic shan digrii celsias oo ka sarraysa heerkii ka hor xilligii warshadaha aan la gaadhin shiinaha ayaa dib u howlgeliyey khadkii ganacsi ee dhinaca cirka ee ula lahaa afghanistan tallaabadaasi oo gacan uu kaga geysanayo dalkan ay dagaaladu halkeeyeen ee deriska ay yihiin haatanna ku jira gacanta xukunka cusub ee daalibaan oo la tacaalaya xaalad dhaqaale iyo weliba mid bini'aadamnimo oo sii xumaanaysa diyaarada nooca alaabaha qaada ah oo sida shan iyo afartan tan oo digirta cada ayaa haddii ka duushay magaalada kaabul iyadoo u jihaysan amaba ku socota suuqyada shiinaha taasoo calaamad u ah soo celinta khadkii ganacsi kadib markii kooxdan islaamiga ee daalibaan ay xukunka afghanistan la wareegeen bishii august bilaal karimi oo afhayeen u hadlaya xukuumadda daalibaan ayaa v o a u sheegay inay rajaynayaan in dhaqdhaqaaqa ganacsi uu sii socon doono islamarkaana uu xoojin doono xidhiidhka ganacsi ee ka dhexeeya iyaga iyo weliba shiinaha duhur wanaagsan ayaan dhammaantiinma dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan ku bilownay waxaa jira dhallinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho oo goobo qabta shaqooyin kala duwan iyadoo mararka qaarna haweenka la sheego inay la kulmaan dhibaatooyinka dhibaatooyin marka ay shaqada ku jiraan qaarkood ayaa shaqada ay ku adkaata halka kuwo kalena ay la kulmaan gaboodfal inta ay shaqada ku jiraan sagal siciid faarax ayaa warbixin arrintan la xidhiidhan nooga soo dirtay magaalada jabuuti
gabdhaha dhallinyarada ee ka shaqeeya goobaha wax lagu iibiyo sida makhaayadaha ayaa qaarkood waxa ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan kuwaasoo kaga yimaada dhinaca dadka ay u adeegayaan iyo mid kaga timaada dadka ay u shaqaynayaan waxaana loo adeegsadaa gabdhahaasi hadalla aan munaasib ku ahayn inta badan gabdhahaasi ka shaqeeya nadaafadda ama goobaha wax lagu iibiyo waxay u badan yihiin gabdho dhalinyaro ah oo aan helin fursadii waxbarasho ama waalidkood aysan kula dadaalin sidii ay wax u bari lahaayeen waxa ayna noloshooda ku dabaraan inay xooggooda ku shaqaystaan walow ay jiraan kuwo ku hagaaga dad wanaagsan oo garanaya xaqa qofka u shaqaynaya waxaan goob shaqa kula kulmay mid ka mida gabdhahaasi waxa aanan wax ka weydiiyey dhibka ay la kulmaan xilliyada ay shaqaynayaan wallaahi xagaagii shaqada aad ba u kulushahay meesha ka shaqeyna waa maqaaxiyo marka xoog ba iskaa kulushahay wallaahi waa xagaagu iminka waa soo yar qabooba xoogaa laakiin aad buu kululyaa wallaahi iminka waxaan qabanaa qaar service yacni madalab waxaas weeyaan qaarna weelka xalaan waa waxa weeyaan waxaan qabanaay marka gabdhaha iyo wiilasha markaba kay ku adag tahay shaqada inuu makhaayad ka shaqeeyo wallaahi gabdhaha way ku adag tahay xoog wiilasha waa u fiican tahay laakiin gabdhaha aad ba ugu adag tahay inay maqaaxi ka shaqeeyaan mana qurux badno gabdhuhu kale guriga ku qurux badan yihiin inshaallah waxaan ka rajeynaa wax khayr qaba
Een, haddaad shaqo kale maxaad rajayn lahayd haddii waqtiga kuu saacido ama aad ah, lahaan lahayd diblooma haysan lahayd shaqo nooceed jeclaan inaad qabato wallaahi shaqo waxaan jeclaan lahaa meel fiican oo aan iska fadhiyo oo aan kursi fiican ku fadhiyo oo macal waraaqado qorqoro wallaahi saxiixa igu bidnaan lahaa taa waan ka jeclaan lahaa waana la heli waana la heli wax walba waa tacab haa haddaa usoo tacabto waan helayaa taana iskuul ma soo dhigan in waxa ahaan dee waa soomaali iyo waxaan waan bartay english laakiin ma soo wada dhigan iskuul laakiin haddaad fursad u heli lahayd iskuulkii een, waxaad lahaan lahayd meesha hadda maanta ka shaqaysa meel ka duwan baa ka shaqayn lahayd haa waan ka shaqayn lahaa haddaan dadaalo oo qof dadaal badan oo aanan hayn dee haa aan ahaado waan- waan dadaali lahaa shaa
markaad aragto gabdho da-daada oo ka shaqeeya meelo ka duwan ama biiro ama maxa- maxaa maskaxda is tirahdaa wallaahi maskaxeeda waxaa tiraatana ilaahay baa siiyey adna ilaahay baa halkan ku siiyey waan ku faraxsanahay ilaahay ana taadaa ku barakay toodana allaha barakay mar haddad adigu dadaalka a keenin Waa inaad ku kalsoonaato waxaad qabanayso tan gu- tan guriga ka shaqaynaysa tan maqaaxida ka shaqaynaysa tan guriga ka shaqaynaysa baa dhaanta waa isla wada mid laakiin tan guriga ka shaqaynaysa way ka asturan tahay tan maqaaxida ka shaqaynaysa aad bay uga asturan tahay ugana sharaf badan tahay guriga ku dhex jirta caqabadaha ku qabsada ama islada gabdhaha kale qabsadaan shaqeeya maxaa ka mid a wallaahi waxaa ka midan aduu rabin jidhkaaga oo nin ku tuuro amase ku taabsado taasaa ugu xun aduu aan rabin oo raalli ka ahayn haddana shaqaynay oo lagaa doonay inaad faraxsanaato oo aan xanaaqsanayn taas baa caqabadaha noogu xunxun ee naga soo maray tahay marka haddaan xanaaqa ama siro adkeeyo shaqadii khalkhal bay gelaysaa aa shaqada halhal bay gelaysaa sheefkaa ku qabsanaya wejigaaga furfur buu ka odhanayaa oo wejigaagu taagtaagan ma ogola dee ma soconayso
adigu khaasaan maxaa qabataa
anigu khaas ahaan waxaan qabtaa weelkan xalaa dhinaca nadaafadaan ahay may isma aragno wax ragga nagulama jiraan hal hal mar baa ka dabaaqi nala hadlaa laakiin shaqa iskuma leeno laakiin gabdhaha service ka shaqeeya oo kale caqabadaa bay la kulmaan aa aad bay caqabad uba kulnaa nin baa ku qaylinaya waxaa keenaya waa caymadayaan hadalan raali ka haynaya iyo waxyaabo xunxun oo kale bay kala kulmaan waa dadka o dhan isku wada caqli maaho qof fiican oo haa inanta walaalo kaa odhanayood helaysaa qaar xun oo waxa ay hadallo xunxun kaa odhanayo qaar ku cayaya na waxaan sii jeeda na waxaan maxayga way ka qurux badan tahay inaad xaafadii fadhido ama wax lagaa bixiyo kareenkaagii oo kale no no way fiican tahay fadhi shaqo kuma leeno maadaama oo ma fiicno waa inaad iska shaqaysataa aad dee, maxaa dha xooggaaga ku ceelbaxdaa bili aadan lama baryo marka waa inaad xooggaaga maasha taasaana ku qorxa hooyooyinka kale maxaad oran lahayd gabdhaha wax barasay mustaqbalkooda u hagaajiyaan wallaahi haddii dadku ay kaa wada qaadanayeen waxay odhan lahaa ku dadaala ku dadaala shilimaadka toban toban far loo ururisaale ku dadaala odhan la ciyaalka waxbara mustaqbalkooga sayid
codkaasina dhegeystayaal wuxuu ugu dambeeyey warbixintii ay magaalada jabuuti noogu soo diyaarisay waryahayaga sagaal siciida faarax haatanna aynu eegno dhinacayo muqdisho laba kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka hoose ayaa maanta lagu doortay magaalada muqdisho Ra-iisul- ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi guuleed iyo weliba biixi iimaan cige ayaana ku guulaystay doorasho aanay la kulmayn tartan adag cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho mahdi maxamed guuleed khadar iyo biixi iimaan ciga ayaa maanta ku guulaysta doorashada aqalka hoose tartan aysan la kulmin doorasho adag doorashadanoo maanta ka dhaal xarunta jenaraal kaahiya ayay ku guulaysteen labadan musharax waxaana la tartamayey musharaxiin aan kaga imaanaynin tartan xoogan marka loo eego codadka ay ku guulaysteen mahdi maxamed guuleed khadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa helay sagaashan iyo toddoba cod erge codaynayso ahayd boqol iyo kow waxaana saddexda codol keliya soo harta heshay musharaxa la tartamayso ahayd mushtaaq ibraahim yuusuf halka biikhi iimaan oyga uu helay sagaashan iyo kow cod halka musharaxa la tartamayuusan kala kulmin tartan adagna uu helay sagaal cod gudoomiyaha guddiga doorashada somalilan siid ayaa weydiiyey doorashada maanta ka bilaabata muqdisho iyo su-aalaha xilligan ku hareeraysan marka ay timaado habraaca doorasho la soo saaray iyo saluug ay muujiyaan musharaxiinta qaarkood waxauna u sheegay v o e da qurux badan oo aad iyo aad u wanaagsan bay noogu bilaabantay waxaa waajibaadkaygii baan gudanay shaqadii anugu igarmayna baan gubanay dadaal dheer iyo shaqo dheer oo maaragtay hay-ado kala duwan iska caawiyeen maanta alxamdulilah waxaa noo suurta gashay inaan labadii kursi ee ugu horreeya aan qabanno gudoomiye hufnaanta doorashada gaar ahaan labada kursi doodabaa hareeya musharaxiinta qaarkood baa v o da la hadlay bannaankay ka hadlayeen ma idin soo gaarto cabashada la xiriirta in kuraastan la xiray oo aan tartan hufan ka dhaco maya wax cabashina ma soo gaadhin annaga kuraas waa furnayd waa waa shaacinay in loo diiwaangelin karo musharaxiin wakhtigii loogu talagalana musharaxiintu noogtin waa ku diiwaangelinay doorashadasoo iyo habraacyadu ahaana waa dhammaystirnay waa marnay marka annagu wax cabashaay oo annagana soo gaadhay ma jirto saa rajeynayana waxaan filaya ciddii markaa soo codsatayna inaan shaqadoodii ay qabsadeen annaguna shaqadeeda qabsannay iyaguna ay doorashadoodii galeen habra'an doorasho ay soo saareen gudoomiye cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare mahdi guuleed adinku xog ma ka hayseen oo ma la socoteen annagu habraaci ma soo saarno waxaan rajaynaya su-aasha cidda soo saartay inaad weydiin karto
laakiin haddii dooda timaadoo kale guddigiinnan adigaa guddoomiyaha ka tahay oo mas-uuliyadda ku saaran tahay ay cabasho keenaan siyaasiyiinta somalilan ka soo jeedo xaggay aadayaan waxay aadayaan hadba sida habraacyadu dhigayaan iyo sidaa dhigaya waxaa doorashada doorasho dadban waxay u baahan tahay in la saxriyo iltiro in dadka laysu soo jiido in laysku soo dhoweeyo maaragtay in wax badan la wanaajiyo marka wanaajinta doorashada cid kastoo ka qayb qaadanaysa annaga hadday tahay hadday fiid tahay hadday xalinta khilaafaadka tahay hadday odayaasha tahay hadday xafiiska brimeministerka tahay dhammaantay waxaan diyaaru nahay qof kastaa wuxuu ka geli karayo inuu ka galo doorashaa qabanaysaa culayse intee lagala kulmaysan culaysyada culaysyo shaqaa jira markaas kuwaas waa waa qasab dee maarata hawl shaqayn meerkeed ku jirta culaysyo waa imanayaan laakiinse hadda culaysaa kuu sheegi karo shaqo hor istaagi karaa noocu doon ha noqdo ma jiro kuwa siyaasadeed ka warran maadaama dalku herdan siyaasadeed annagana ma khusayso culaysyada siyaasaddu guddi madax bannaan baan nahay shaqa doorasho qabanaysa siyaasad kama shaqayno shaqada iyo wixii naloo igmaday ee habraacyadu noo farayaan ayuun baan ku shaqaynaa maanta doorashada waxay ku bilaabatay in lambar sare lagu kala adkaado sagaashan iyo toddoba sagaashan iyo kow dabcan aad baa la isku weydiin karaa marka kuraasa dambe rajo intee laga qabtin wallaahi dee waa wax ergeda ku xidhan baad weydiinaysaa taas ergeda u taallaa nambar sare iyo nambar hoose ka lagu kala helo annagu codtirayaal baannay codkii tirinayna waa soo baxay waana sheegnay simbad laakiin ergeda iyo mas-uuliyadda adiga hay sooma maya anu ergeda mahayo ergedu qalinkeeda iyadaa iska haysata cidda siinaysa iyo cidda u baahna malihi anu melihi dee habraac soo akhriya cidda ergeda soo diyaarisa annagu odayaal baa odayaal baa soo xilo odayaashta ergeda noo keena annagu erge shaqal kumelihi doorashaan qabanaa
cabdulqaadir okey v o a muqdisho
mar kale ayaanu idin leenahay duur wanaagsan dhammaantiinba wax dhegaystayaal haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha hagestaasina dhegeystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno islamarkaana aynu qeybaha kale barnaamijkeenna dhalinyarada maantee duurnimo hore ugu sii soconno iyadoo shaqala-aan la sheegayo meelo ka mida amaba laga sheegayo meelo ka mida soomaaliya ayaa haddana dhalinyarada qaara waxa ay la yimaadaan hal abuur iyo weliba shaqo ayagu qabsadaan waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixin la xidhiidha wiil dhalinyaro ah oo gawaarida qurxiyo ah islamarkaana magaalada muqdisho ku sugan warbixinta nooga soo diyaariyey
iyadoo dhallinyaro badan oo waxbarata haddaysan haysan fursado shaqo marka loo eego suuqa shaqada ayaa waxaa jira dhallinyaro ku shaqaysta khirfadda gacanta kuwaasoo si wanaagsan u maareeya nolosha reerahooda dhallinyarada ka shaqaysata meelaha looga shaqeeyo gaadiidka qaybihiisa kala duwan ayaa leh farsamooyin kala duwan qaar ayaa u rakiba gaadiidka raaxada kaamirooyinka la yska arko iyo aaladda gadaal ee rafiska loo yaqaan marka gaarigu gadaal u socdo waana khirfado ku yar dhallinyarada oo dhammaanaysan aqoon u lahayn qaarkood ayaa qurxiya gaadiidka halka qaarkoodna gaadiidkay ku qoraan muraayadaha madow ee mugdiga loo yaqaano baysalka markaad fiiriso dhallinyaro ku nool isgoyska kilomitir foor ee muqdisho waa kuwo leh khirfad sare oo noloshooda si maalinla ah halkan uga shaqaysta waxayna kuu sheegayaan inaysan ka soo bixin waxbarasho laakiin ay leeyihiin khirfad gacanta ah qadar waa mid ka mid a dhallinyaradaasi waxaan kula kulmay magaalada muqdisho waxaana weydiiyey bal khirfadiisa gacanta maasha allah shaqadan walaal way fiicanta maasha allah shaqada qoyskeena iyo waxaan ka dibirnaa nolol maalmeedkeena maasha allah ana hadda reeraan leeyahay waxaana ka shaqaystaa gaadiidka kaamarooyinkaa ku xiraa raadiyaa maqli muuqaalka waa ku xiraa bensalka waa saaraa kuraasta gaadiidkana waa geliyaa marka goormaad baratay khirfaddan xirfadaan iyo labada kun iyo labaiyo tobankia kusoo biiray ilaa haddana waa ku jiraa maasha allah weliba laba reeraan ka leeyahay aniga
laba reeraa leedaha waxaad ii sheegtaa bal isgoyskan kilomitr for lambar afaraad ka shaqaysatiin dhallinyaro badan baa halkan shaqaysa bilowgii suuqa markaa kusoo biiraysay maxaa kuu dhaliyay waxay u dhaliyay kolle shaqo la-aan oo magaalada ka jirto darteeda shaqo kale oo aniga tan aan u bartay waana shaqo fiican shaqo ma jirto marka lagu dhahayo waa qofaan shaqada oo caadiga aan oo ka faanaa jirto dhallinyarada
waxaad ii sharaxdaa qadar shaqooyinka halkanaad ka haysaana kala duwan bal dadka u sharax waxaan ka haynaa gaadiidka baabuurta beensalka waa saarnaa guryaha xataa waa saarnaa maasha allah waa baabuurtana waa la saaraa raadiyaa lagu xiraa shaqooyin badan waayo diilmaha gaariga oo seyraftuka geesaha ugu qoran iyo diilmaha noohada iyo qooqonada iyo kulli waa la saaraa
marka maxaa dhaqaale kaa soo gala adigoo kale waxaa igu tiri laba reer baan leeyahay caruur baan leedahay maalintii maxaa kaa soo gala maalintii niyo walaahi marbisi waaye afartan doolar soddon markii maalintii aan waxba ima soo gelin aa dhahday labaatan doolara kaa soo gelayso
oo maalin walba oo maalin walba ah
waxaad aragtaa dhallinyaro badan oo shaqala-aan ka cabato qaarkoodna waa tahriibaa way dhintaan qaarkoodna iyagoo jaamacada ka soo baxay ay fadhiyaan fadhi ku dirirada iyo meelaha suuqa shaqala-aanta marka maxaad uga duwantihiin annagana waxaa uga duwannahay shaqooyinna waa haysanaa shaqadaan waa ku qanacsannahay waa shaqo aan baranay shaqo ma jirto marka lagu dhahayo qofka shaqo oo ka faanaa jirto misaal hadda qof oo waxaa jiro shaqadan aan qaban karin ku dhahayo ani jaamacadaan ka soo baxay shahaadaa wataa oo ku dhahaa marka shaqadan camal ma qaban karo
dhallinyaradaas saad sheegta ku doodaysa dhahayso jaamacadaha ka soo baxay farsamo baran maayo ma jiri lahayd fariinaa u reebi lahayd
waxaa waa u reebaya qofkii kolley shaqa la-aan bahasana hayso waxaa leeyahay waddanka shaqa way taalaa shaqa la-aan ma jirto wallahi ba xaqiiqada idiin sheegaa lacag maalintii afartan doolar meelaa ka helaysid adduunyada ma jirto ugu yaraan hadda labaatan doolar haddii xataa ay kusoo gasho adiga waa noloshaada oo ku maarey kartaa marka waxaan leeyahay dadka shaqo ma jirto dhahayo shaqo way jirtaa waddanka
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle oo warbixintaasina nagu soo diyaariyey magaalada muqdisho haatanna aynu jaleecno dhinacii wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilownaya kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ku horeyno dalka talyaaniga kulamo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaa toddobaadka uu dhex maray kooxaha roma iyo ac milan labadan kooxood ayaa ku wada ciyaaray garoonka kooxda roma waxaana labiyo hal ku badisay kooxda ac milan oo marti ahayd ciyaaryahan zalatan ibrahimovic oo weerarka uga ciyaara kooxda ac milan ayaana kulankan isku muujiyey isagoo caddeeyey inuu weli yahay zalataankii la yaqaanay kadib markii uu gool cajiib ah ka dhaliyay kooxda roma goolka kale ee kooxda ac milan ay kulankaasi la timi ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda kese oo rigooro loo dhigay gool u bedelay kooxda roma ayaa daqiiqadihii dhimashada waxa ay la timid gool waxaana u dhaliyey xidigooda el shacraawi iyadoo kulankaasi uu calaamada casaanka kooxda ac milan ka qaatay daafacooda teo hernandes oo isku dayey inuu si qaldan u celiyo kabtanka kooxda roma balgarini kooxda ac milan ayaa guushoodii xalay waxa ay ka saaciday inay weli farqiga goolasha kaalinta labaad ugu sii jiraan kooxda napoli ee kubadda cagtana waxay hal iyo eber uga badiyeen kooxda kale ee salanitana napoli ayaa goolka keliya ay kaga badiyeen kooxda salanitana waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda zelaniski laakiin kooxda napoli waxaa calaamada casaanka ka qaatay daafacooda kulabali halka kooxda kale ee salanitana oo isagana calaamada casaanka ka qaatay xidigooda costanos guushii xalay ay gaartay napoli ayaana ka caawisay inay weli kusii jiraan kaalinta koowaad ee kala horeynta horyaalka siraaga napoli ayaa haysata koob iyo soddon dhibic waxaana kusoo xigta ac milan oo isku dhibco yihiin laakiin waxay kaga sarreysaa farqiga goolasha kooxda inter milan waxay labi eber uga badisay kooxda udaneza fiorentina waxa ay saddex iyo eber uga badisay kooxda sbasiya sisolo oo gurigeeda joogtana waxaa labiyo hal uga badiyey kooxda kale ee impoli dhinaca iyo dalka sbeenna kulamo ka tirsan horyaalka laliga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda atletico madrid ay guul xaraga leh ka gaartay kooxda kale ee real batis atletico oo garoonkeeda kusoo dhoweysay kooxda real batis ayaa waxa ay ku garaacday saddex gool iyo waxba iyadoo goolasha ka kala heshay xidigaheeda kale ah carasco iyo joa felix halka goolka saddexaad uu si qaldan isaga dhaliyey ciyaaryahan bazela oo kooxda atletico madrid ka tirsan kooxda kadis oo gurigeeda joogtana waxay hal iyo hal isla dhaaf waayeen kooxda mayorka getaaf waxa ay labiyo hal uga badisay kooxda isbanyol halka kulankii u dambeeyey ee kulamada dhacay ee horyaalka laliigaha uu dhex maray kooxaha real sociedad iyo atlantic balbow labadan kooxood ayaana ku kala baxay barbaro hal iyo hal ah horyaalka laliga ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda real sociedad oo haysata shan iyo labaatan dhibic waxaa kusoo xigta real madrid oo haysata afar iyo labaatan dhibic sevilla ayaa ku jirta kaalinta saddexaad atlantic madrid oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka ayaa ku jirta booska afraad halka real batis ay soo ordayso booska shanaad kooxda barcelona oo iska cerisay tababarahoodii kuman islamarkaana uu xaalka ku xun yahay ayaa ku jirta kaalinta sagaalaad ee kala horeynta horyaalka laliga dhegeystayaal wararkeenii cayaarahana waa naga intaa
cabdiqaadir maxamed mursal ayaana dhegaystayaal inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha gebagabada idaacadda duurnimo ayaynu maraynaye mar kale aynu dibu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa guud ahana dhegaystayaal idaacaddii duurnimo intaas ayaan ku soo gebagabayn doonnaa tan iyo afartan galabnimo ka hor waxaan idin leennahay intaaynu gaarayno sidaa iyo nabadgelyo